فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلام
bismillaahi araxmaan araxiim salaamun calaykum dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysyada caawa oo ay tahay habeennimo arbaco ah taariikhda hijiriguna ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda wilaayada shabeellaha hoose oo galabta xukun dila ku fulisay laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka xogta askartan iyo goobihii laga soo qabtay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan guddoomiyihii moqokori ee maamulka hirshabeelle oo lagu dilay deegaan ka tirsan hiiraan maxaa ka jiray in isbaaro maleeshiya isku qabsadeen ay khaarijiyeen barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wilaayada shabeellaha hoose oo ka warbixisay weerar khasaare dhaliya oo maanta lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo u socdayay xeerada ballidoogle oo ah saldhigga maraykanka waraysianu la yeelanay waaliga shabeellaha hoose ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan inta uu socdo dhuuxa caawa waxaad kaloo ku maqli doontaan maktabka guud ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo magaalada jilib ku soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dacwada culimo salaadiin iyo mas-uuliyiin gabagabada munaasabadaasi ka hadlay ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan barnaamijka sidoo kale waxaan ka marnayn xubinta caafimaadka iyo warkii caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno maxkamadda wilaayadii islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxa ay galabta xukun dil ah ku fulisay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka kuwaasi oo dhowaan gacanta ay ku soo dhigeen ciidanka mujaahidiinta al-shabaab deegaanka busley daa-uud oo ka mida deegaanada hoostaga magaalada jannaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa galabta isugu soo baxay boqolaal dad ah kuwaasi oo daawanayey xukun lagu fuliyey laba askari midkood wuxuu ahaa maxamed cabdulqaadir oo ku magac dheeraa carab wuxuu askarigan ka shaqaynayay marka iyo janaale xeerada jenaraal gordon ee magaalada muqdisho uu tababar ku soo qaatay sidoo kale maxkamadda shabeellaha hoose waxay xukun dila ku fulisay maxamuud xasan cali kaasi oo ku eedeysnaa in uu ka tiirsan yahay ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda ka shaqeeya shabeellaha dhexe etoobiya ayaa askarigan tababar lagu soo siiyey waxaana ugu dambeyn lagu qabtay deegaanka ceelasaliini mid ka mida garsoorayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fagaaraha kaga dhawaaqay xukunka ay mutaysteen askartan ugu dambeynna dilka ayaa lagu fuliyey
فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلام waa hagaag qodobo kale ayaan dhegaystayaal idiin soo wadnaa markan waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka waxaa inoo soo jeedinaya cabdiraxmaan beder cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa si laba la xadsanayay xargufta siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay jubbaland khilaafkan oo muddaa soo jiitamaya ayaa haatan maraya heeruu maamulka jubbaland xidhiirka u jiro dowladda federaalka axmed madoobe ayaana qaaday tallaabooyin uu amniga ku adkeynayo waxaana uu ciidamo fara badan ku daadiyey guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ila wareedya ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre uu saacadii ugu dambeeyey qorsheynaya safar uu rabay inuu ku tago magaalada kismaayo safarka xamse cabdibarre oo salka ku ayay khilaafaadka siyaasadeed ayay warar ku sheegayeen maamulka jubbaland uu ka cudur daartay booqashadiisa albaabadana ka xirtay xamse ayaa la sheegaya in uu cuntami weyday jawaabta jubbaland waxaana uu xidhiir la sameeyey ciidamada atmis ee jooga garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dhex socotay baraha bulshada ayuu xamse ku wargelinayay ciidamada kenya ee ku sugan garoonka kismaayo in wafdi uu hogaaminayay maanta oo bisha tahay labiyo tobanka bisha kooyo tobnaad labada kun afariyo labaatankay ku soo aadan yihiin magaalada kismaayo ciidamada kenya ee garoonkaasi gacanta ku haya ayaana la sheegayaa inay iyaguna ka cudur daarteen booqashadiisa una sheegeen xamse in aan wakhti xaadirkan oo xaaladdu xasaasi marayso aanay qaadi karin mas-uuliyadda amnigiisa xasuuqyo kala duwan oo ay ciidamadii udda ka geysteen marinka godoonsan ee khaza ayaa waxaa ku shahiday dad badan oo shacab rayd ah ciidamada cadowga yuhuudda ayaa waxay duuqeen aad u xoogan la dhaceen guri ay degan yihiin dad shacabba oo ku yaala xaafadda sabar ee koonfurta magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiday siday wararka inagu soo gaarayaan dad badan oo shacab ah halka ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan bartamaha marinka khaza iyo sidoo kale ciidamadii wadda ka geysteen duuqeen aad u xoogan waxaana duuqayntaasi ku sheeday dad badan oo barakacyaal reer khaza ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuqyo aad u daran oo ay ciidamadii wadda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istiishaadka tobanaa ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuudda geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaana gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku sheegideen in ka badan lixdan iyo kow ruux halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol afartan toddoba ruux oo kale dowladda kuuriyada waqooyi ayaa u ansixisay ruushka heshiis guud oo iskaashi istaraatiijiyadeed ah hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ninka lagu magacaabo kim jon un ayaa ruushka u ansixiyey heshiis guud oo iskaashi istaraatiijiyadeed ah kaasoo dhex maraya labada dal iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qaba in kuuriyada waqooyi ay ciidamo u dirto ruushka kaasoo dagaallo culus kula jira dowladda yukrein wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in kim uu saxiixay wareegto uu ku ansixinayo heshiiskaasi u dhexeeya moscow iyo kuuriyada waqooyi heshiiskan cusub ayaa dhaqangalaya kadib markay isdhaafsadaan labada dal dokumentariyada ansixinta waxaana u socon doonaa heshiiskani muddaaan xadidnayn heshiiskan waxaa ku jira qodob ku qasbaya labada wadan in si deg deg ah u bixiyaan gargaar milatari haddii midkooda la soo weeraro madaxweynaha faransiiska ayaa ku dhawaaqay olole lacag tabarucaada loogu aruurinaya yuhuudda dowladda faransiiska oo caan ku eed la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso lala ballaaran oo lagu taageeraya maamulka saynad yuhuudda emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan isku soo bax weyn oo lacag malaayiin yuuro oo loogu ururinayo inay ka qayb qaataan iskaashi weyn oo lacag malaayiin yuuro oo loogu ururinayo maamulka gumaystaha yuhuudda xafladda maalgelinta yuhuudda ayaana ka bilaabanaysa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka faransiiska wasiirka maaliyadda saynada ayaana la filaya inuu ka qayb galo xamladan waa mid lagu maalgelinayo dullaanada yuhuudda ku qaaday marinka godoonsan ee khaza iyo lubnaan tobanaan kun oo shacab muslimiin ayaa iskugu soo baxay magaalada baariis waxayna ka soo horjeedeen ololaha lacagta loogu tabarucayo yuhuudda duqa magaalada baariis ayaana ka codsaday shacabka magaaladaasi ku dhaqan inay lacag dhan laba boqol iyo lixdan milyan oo yuuro u ururiyaan maamulka saynada yuhuudda si ay ugu kaashato waxa ugu yeedha la dagaalanka argagixisada oo uula jeedo xasuuqa muslimiinta reer khaza markab ganacsi oo ay leedahay dowladda ingiriiska ayaa lagu weeraray badda cas markab ganacsi oo ay leedahay dowladda britain ayaa waxaa lagu weeraray goob toddobaatan mil dhanka bari ka xigta magaalada xudayda ee galbeedka dalka yemen hay-adda ganacsiga britain ayaana waxay ka dhawaajisay in markab iyadu leedahay lagu weeraray badda war ka soo baxay hay-adda islamarkaana lagu soo daabacay barta ay ku leedahay ekis ayaa waxaa lagu xaqiijiyeen agagaarka markabka ay ku dhaceen gantaalla waaweyn balse maysan sheegin hay-adda halka laga soo tuuray iyo cidda soo tuurtay gantaalada ku dhacay agagaarka markabka warka ka soo baxay hay-adda sidoo kale laguma xusin wax khasaara oo ay geysteen weeraradani dhammaan shaqaalaha markabka ayayna sheegay inay iminka bad qabaan dowladda britain maysan sheegin cidda ka dambaysa weerarkani waxaana xusid mudan in weerarada caynkan oo kale ay mar walba fuliyaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee taageerada iyo taakuleynta ka helaya dowladda shiicada ee iiraan waxaana marar badan laga soo calaameedeeyey badda cas weeraro kuwan la mid ah oo lagu bartilmaamaysanaya maraakiibta ganacsi ay leeyihiin dowladaha maraykanka ingiriiska iyo weliba maamulka saynada yuhuudda ugu dambayntii ciidamadan yukrain ayaa duqeymo ka fuliya xarun shidaal oo ay leedahay dowladda ruushka diyaaradaha dagaalka ee dowladda yukrain ayaa waxay weerar ku qaadeen gelinkii dambe ee maanta xarun shidaal oo ay leedahay dowladda ruushka guddoomiyaha gobolka belgoreed ayaana wuxuu sheegay in duqeymaha ay ciidamada yukrain geysteen uu sababay in xarunta uu ka kaco dab xoogan oo khasaare kala duwan geystay waxaana uu sheegay guddoomiyaha in kooxda dabdemiska ay u suura gashay inay dabka demiyaan mana jirto wax khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi wasaaradda difaaca ee ruushka ayaana waxay shaaca ka qaaday in ciidamadooda cirka ay u suura gashay inay burburiyaan wax ka badan saddex iyo toban diyaaradood oo ay leeyihiin yukrain dhanka kale dowladda yukrain ayaa waxay sheegtay in haweenaya saddex xaruur oo ay dhashay ay ku dhinteen weerar xagga cirka oo ay ciidamada ruushka ku qaadeen dhisma ku yaala waqooyi bari dalka ukrein waxaana sidoo kale xukuumadda kiyef ka dhawaajisay in duqeymo kala duwan oo ay ciidamada ruushka ka geysteen bartamaha ukrein ay ku dhinteen saddex ruux halkee dhaawacyo kala duwan soo gaadheen sagaal ruux oo kale dagaalka u dhexeeya labadan dowladood ayaa wuxuu sababay dhimashadiyaa dhaawaca boqolaal ruux oo labada wadan u kala dhashay wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa
waa hagaag markaana aynu aadno dhanka iyo gobolka hiiraan deegaan ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa maantay lagu dilay guddoomiyihii muqokari ugu magacawnaa maamulka hirshabeelle xasan barre guddoomiyaha ayaa waxaa la sheegay inay dileen maleeshiya ka tirsan isla maleeshiyaadka macawiisleeda oo ay isku koox ahaayeen kuwaasi way isku qabsadeen isbaaro ay dadka shacabka ah u dhigan jireen waxaa la warinayaa in maleeshiyada iyo guddoomiyaha ay isku qabsadeen dhaqaalaha ka soo xaroonaya isbaaro ay dadka shacabka ah u dhigteen oo ku taalla deegaan dhaca duleedka magaalada muqokori maanta iyo gelinkii dambe ayaa la xaqiijiyey inuu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray rasaastii ay ku fureen maleeshiyada macawiisleyda guddoomiyahan maanta ay maleeshiyada macawiisleyda khaarijiyeen wuxuu ku jiray horjoogayaasha maleeshiyaadka macawiisleyda oo dhibaato ba-an ku hayay bulshada ku dhaqan hiiraan لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا باسمي waa hagaag wilaayada shabeellaha hoose ayaa waxaay ka warbixisay weerar khasaare dhaliya oo maantay lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo u socdayay xerada ballidoogle ee shabeellaha hoose wariyahan cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa wuxuu waraysi la yeeshay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga gobolka shabeellaha hoose asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay kamiin xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadeedu ay u dhigeen qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk ah ee askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu dilay kamiinka kuwo kalena waa lagu dhaawacay haddaba waaliga walaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaan arrimahaas ka wareysanayna waali marka hore kusoo dhawo idaacadda islaamiga alqur'aan waa dhowaa jazaak allahu khayran calaykum salam waraxmatullahi barakatu waa dhowaa walaal Ee, sidee bay wax uga dhaceen maanta ee, gobolka waxaa nagu maqala in ciidamo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ay jidgal u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka khasaarina ay gaarsiiyeen marka bal noo faahfaahaya qaabka wax u dhaceen
alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam walaalka waa sax maanta waxaa ka dhacay dagaal ama kamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doon weyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana wataala meeshiis ku socdaalay loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana wataala wuu gaarsiiyey ee khaniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday ee dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilahna ku mahadsan jazaak allahu khayran
marka muxuu leegayahay khasaaraha la gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka haddaad noo faahfaahiso inta aan xusi korno cadowga ilaahi subana wataala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyeelle ay soo gaarteen waa jirtaa meydadkii ma qaateen mase way ee, ka carare dabcan kulley beertii lagu dagaalamay ay yaaleen meedadkii iyo baktigii cadowga xawayaan ee laga dilay ee waxaa idan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibila ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxawayaan gacantooda soo gaday ilaahi subhana watacaala ayaan ku mahadsan oo marka ee, gaarigaas maanta ee, gaariga caawa marka waxaa haysta ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin oo dhashii kuu saaran yahay hawlala waa sax gaarigaas waxaa haysta dee walaalaha gacanta ku dhigay cadowgaas ayaana laga qabsaday cadowga sidaa la socoto ee meelahaas iyo deegaankaas inta badan waa ku socdaalaan walaalahana kamayn ayay u dhigaan sida wararka aan ku helayno wararkooda iyo bixitaankooda inay beri meesha ku socdaalaan xali saq dhexe sideed saac walaalaha soo gaaray qorshahaas ayaanay sameeyeen ilaahay subhana watacaalana waafajiyey wayna ku guulaysteen weliba waxay kasoo kala baxeen degmada afgooye kuwa gurmud ah ayaa kasoo baxay dhinac kalena dhinac baldowlena kuwo kale ayaa ka imaya gaaray waxayna wadeen ee galbinayaan gawaari sahay geysay ee afgu- ee balidoogle cadowgaas labada meel kasoo kala baxay labadana way jabeen ilaahay subhana watacaalana ku mahadsan labadoodana meelihii ka kala yimaadeen ayay u laabteen marka laba meelood baa oo, lagula dararamaya oo isu dhow waa hal meela loogu dhigay kuwii gurmadkana dee mugtahay soo baxay oo soo aaday nimankan galbinayay iyagana waxaweyaan kamiin ayaa loo dhigay kuwan kalena waxaweyaan waa meesha lagu helay waadi deegaan aan kala fofogeynay waxaweyaan kamiinka loogu wada dhigay deegaankaas ayaa lagu beegsaday ilahi subana wataala ku mahadsan labadoodna waxaweyaan barta ay ka kala yimaadeen ay ku laabteen marka ciidankani een, muqdishoay marka hore ka yimaadeen beledoogley waxay geeyeen sahay ayay geeyeen halkaas oo ciidamada maraykanka iyo kuwa ay tababarteen ay danab joogaan muqdishoay u laabanayeen miyaa xilliga weerarka lagu qaado ha halkaas ay u laabanayeen waxay rabeen inay ciidankii mogtahay gawaaridii sahayda keentay inay celiyaan saa la socoto cadowgan degan beledoogle in badan de wuxuu isku dayahay sahay inuu gudbisto weliba sahayda de qaabka u gudubtooda waa la yaqaanaaye dee sahayda waxay ku gaartaa guluf ciidan iyo iyo waxaa la daba dhigaa iyo mogtahay iyo ciidan ilaalinaya ayaa la daba dhigaa gawaarida sahayda geenayso waxa weyaan walaalahana in badan ayay meesha ku beegsadeen jidgooyin badan ayaa loo dhigay waxa weyaan si fudud kuma gaarta sahayda u gudbayso maalin kasta waxa waa lagu beegsadaa waana lagu naafeeyaa marka waa in dhii ka baxo si raashin ay u helaan ha si raashin ay u helaan ama sahay ay u gaarto ama shidaal ay u helaan waa in dhiig badan uu ku daato ama dhiig badan uu quuraan ay ku gaartaa waxa weyaan way ka go-een waag hore diyaaraday waxba marku keysan jireen way u suurageli weysay wadada inay marsadaan waxa weyan isku dayeen dad kale inay adeegsadaan isku dayeen inta way u suurageli ladahay walaalahana mar kasta waxa weyaan cadowgaas inay naaficiyaan dhuunta ay ka jaraanna waxa weyaan waxa weyan qorshihiisa mar kasta way kama zuulayaan haddana way ku jiraan insha allah
ciidanka dowladda federaalka ee gobolka shabeellaha hoose jooga qaar ciidamada uganda la shaqeeyaan qaarna waaba kuwan maraykanka ku shaqaysanayo maxay tahay fariinta aad u dirayso ciidankaas kolley fariinta aan dirayo waxay tahay
iyaga iyo kuwa lamidka ah iyaga iyo kuwa lamidka ah ee mogtahay indhaha u ah ama caratuurka u ah ee cadowgan saliibiyiinta ah ee soomaaliya ku sugan ama ha noqdaan afrikaan ama ha noqdaan amerikaan waxaana kuwa caratuurka waxaa leenahay kolley dee wax badan ay ku tusaale qaataan ama dhibaatooyin badan waxaan way la kulmeen waxaa leenahay ka daaya dhibka dadka muslimiinta ah ku haysaan diintiina usoo laabta ilaahay subxana watacaala u toobad keena muslimiinta ka mid noqda haddii kale waxa weyaan gacanta mujaahidiinta ku bixi doontaan idinkoo dulleysan bal iska daaya xataa xerooyinka si gaar ay u degan yihiin murtadiinta iyo kuwa waxa weyaan gaalada asalka ay degan yihiin waxa way kala duwan tahay nolosha ay ku nool yihiin waa nolol mugtay ciriiri ay ku nool yihiin cabsi iyo meel mugtahay dayacan ayay ku nool yihiin waxaa lee noloshaas ka soo baxa macnaa cadaabka adduunya oo kan aakhira ku sugaysanna waxaa ka soo baxa diinta ilahi subxana taala usoo laabta ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin howlgallo kala duwan ay fuliyaan gaar ahaana gobolkan marar kala duwan ayay weerre weerre ayay joogto u fuliyaan dhadiga iyo maaragtay dhaxanta ayay taagan yihiin had waliba maxay tahay fariinta aada u dirayso maxaad leedahay walaalaha waxaa leenahay jazaahum allahu khayran ilaahi subxana wa taala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxa weyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxa weyaan dadaalka ay muujinayaanna ilaahi subxana wa tacaala ka ajarsiiyo si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa raggii waxa weyaan saakay howlgalkaasi fuliyey ee cadow halkaas ku beegsaday iyagana waxa weyaan jazaahum allahu khayran ilaahi subxana wa tacaala waxa weyaan diintooda u xifdiyo waxaa leenahay maanta waxa weyaan sharaf iyo cizi waxaa un ku noolaan karo qofkii diinta ilahi subxana wa tacaala u dagaalamo oo cadowgiisana iska dhiciyo waxaa leenahay haka daalina cadowga ilahi subxana inaad iska dhicinaysaan waxa weyaan muslimiinta aad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islama difaaca ka daalina ilaahi subxana watacalana waxa weyaan ka ajar raasada insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in mugtahay ma'waagiina iyo meesha aad waxa u hoya doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla maxaa aan ka rajaynaynaa marka walaalahan waxaa leenahay jazaahum allahu khayran khudada iyo mugta iyo qorshaha iyo markasta ay waxaweyaan u diyaarinayaan cadowgaas si ay ku naafeyn lahaayeen eena ugu difaaci lahayeen ummadda cirdigooda ay ugu difaaci lahayeen ilaahay subana wataala ha ka ajirsiiyo jazaahum allahu khayra ugu dambeyntii dadka gobolka ku dhaqan dhibaatooyin badan baa loo geystay ee shacabka waxaan la soconaa in ciidamada shisheeye ay qaarkood degan yihiin beerihii dadka shacabka oo ay lahaayeen marar kala duwan inay xasuuqyo geysteen ciidamadan danab ee maraykanku uu tababartay iyo maraykanka qudhiisu inay weeranto soo qaadeen marar kala duwan dad shacaba lahaayeen maxay tahay tilaabada marka la gudboon dadka ee gobolka ku dhaqan iyo kuwa lamidka ah dhibaatooyinku ay sidaan oo kale ku socdaan walaalo jazaaka allahu khayran ciidankan cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ah ee degan beledoogle ama xerooyin ka mid ah gobolka shabeelle hoose degan waxa weeyaan dhibaato fara badan ay dadka muslimiinta u geysteen hadday noqon lahayd dhac dil kufsi inta way u geysteen waxyaalaha la xusi kara waxaa ka mid ah markii waddooyinka ay marayaan dadka shacabka dhibaato fara badan ayay u geystaan waxaa marar badan dhacday iyagoo mugtahay meelo maraya in dad muslimiin ah oo iska beera falata ah intay isku xireen miino ay haddana kusii qarxiyeen gawaari badan waxa weyaan ay gawaari kale jeersiiyeen dad noolnool ay gawaari jeersiiyeen waxaa kale idan dadkii beerahoodii oo mugta ay tabcanayaan oo noloshoodii ka raadsanayaan inay xero ciidan ka dhigteen waa dhibaatooyinka mugta aan lasoo koobi karin ee cadowga ilahi subxana watacaala ay dadka muslimiinta ay u geysteen maanta waa ka sheekeynna haddaanana lama soo koobi karin dhibkii ay ka geysteen kolley waa u sajeelan tahay walaalaha mujaahidiinta ee rabo dadka muslimiinta cirdooda inay difaacaan marka waxaa leenahay dadka muslimiinta ah wax badan ay ku tusaale qaateen wayna arkeen moogtahay dhib badan oo cadow u geysteen goobjoog ay u haayeen maalin kasta calaacal iyo moogtahay iyo cadow iyo moogtahay inaa calaacalno oo nidhahdo dad afrikaan ama dad kaloo meel kasoo duulaan wax dhibaateeyay annagana aan gacmaha saarsano sax ma noqonayso waxa weyaan duulaanka iyo cadowga duulaanka cadowga lagu lagu ah lagu yahay ka wada qeyb qaata safka mujaahidiinta soo gala muslimiinta ma wada noqda cadowgaas waxa weyaan si kale oo la iskaga dulqaadi karo iyo wadahadal ma jirta waa xabad ayaa la iskaga dulqaadi karaa qaab kale oo cadowgaasi waxa weyaan deegaanada looga kicin kara male xabad unbaa looga kicin karaa jazaakum allahu khayran marka waxa weyaan wax badan oo ku tusaale qaateen oo aragteene wacyigeena waxa weyaan ha idin soo laabto safka mujaahidiintana soo gala wiilashaas cirdigeena difaacaynan garabsiya aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa welig walaaya islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo ugu warramay idaacadan islaamiga ee alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag markaa waxaad ku soo dhowaataan xubintii caafimaadka caawa waa xalqada siddeetan iyo afaraad waxaa inoo soo jeedinaya doctor qorax أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor faahfaahin guud naga sii cudurka loo yaqaano kansarka maxay yihiin astaamaha cudurkan oo lagu gartaa sharaxaad guud naga sii bismillahi الرحمن الرحيم kansarka a large family of diseases that involves abnormal all growth abnormal cell growth which invades other parts of the body macnada waxa waaye waa carqalad ku imaado horta cudurran cudurro badan waaye waa qoys dhan oo waxa waaye cudurro ah oo lagu takhasuso oo dhakhaatiirteeda iyo daaweynteeda lagu takhasusoo waaye iyo baaritaankeedaba kuwaasoo ku lug leh inay khalkhal ku ridaan ama ay kheyr caadi ka dhigaan koritaanka seelka seelka marka la leeyahay waa wax qofka uu ka bilowmay waa wax qofka matalaya seelka iyo waxa ku dhacaya qaabka u koraya qaldamaysa taasoo keenayso inay saameyso jirka kaleeto ilaan o dhan wada seel baa nahay calaamadaha lagu garanaya marka marka the initial sign and symptoms beginnings no symptoms marka u horeyso qofka la dhahaya kansar uu ku dhacay wax calaamada ma laha until there is a mouth grows ilaa la soo arko wax un kuusan oo soo baxay ama la taaban karo ama indhaha lagu arki karo sign and symptoms calaamadaha qofkan lagu arkaya marka depend on which type of cancer and location waxay ku xiran yihiin kansarka noocuu yahay maadaama uu yahay bahweyn iyo meesha uu ku dhacay iyo calaamado mar walba u egyihiin cudurrada marka meelaha ku dhaca ma soo koobi karna laakiin meela waxaan sheegaynaa jirka ooga dhaco iyo calaamadaha ku imaan kara tusaalaan brain maskaxda oo kaleeto wuxuu ku keenaa madax xanuun qalal iyo wareer sambabadoo kama ku dhaco kaleeto waxaa lagu arkaa qufac xaaka dhiig neefta qofka ku dhegto qanjiraha hadduu ku dhaco kale waxaa lagu arkaa qanjiro barar hadduu ku dhaco horaadyadoo kale waxaa lagu arkaa barar oo xilliga taabashada ah iyo ibta oo gadaal ugu quusta ama gasha gudaha gasha hadduu ku dhaco hunguri hungurigan loo yaqaanay sofagaska waxaa lagu arkaa laba calaamad oo caan ah oo ah ah, dysphagia oo dinofagia oo ah laqitaanka cuntada kugu adkaata iyo xanuun aad dareento markaa laqaysid haddii qofka uu uga dhaco mindhicirahoo kaleetona waxaa lagu arkaa saxaro oo dhiig ku jiro iyo dhiig la-aan marka calaamadahaas ugu caansan marka ma aha qofka hadduu isku arko calaamadaha inuu kansar qabo calaamadan haddaad isku aragtid macnidu ma inaad kansar qabtid waxaad u baahan taha baaritaan dheeraad ah Ee, waxyaalaha sababo cudurkan kansarka la yidhahdo boqolkiiba sagaashan ilaa sagaashan iyo shan waa environmental factors environmental factors markaan ku leeyahay macnaheedu waa waxyaalaha adiga kugu wareegsan adiga bey'adda kugu wareegsan waxaad la dhaqantid saad u dhaqantid ay ku xiranta macnaha boqolkiiba shanna waa genetic factors oo aabihii hooyaad ka keentay awowayaal abtiyaal adeerayaal dhaxal waay environmental factor marka waxaa kamid ah pollutionis wasaqowga hawada iyo ciidda iyo biyahaba tobacco smoking a keento sigaarka iyo tubaakada ee cayilka oo kaleeto uu keenaa boqolkiiba soddon iyo shan aa la sheegaa infection uu keenaa radiation la isticmaalo raajooyinka marqaarkood haddii la iska- si xad daaf loo isticmaalo uu ku keenaa stress uu keenaa food especially can preserve foods cuntooyinkan gasacaysan oo lagu soo darin sumada sunta looga hortaga inay cuntaas halowdo waa ayagana way keentaa lower fiberdate cuntooyinka xoobka leh ee xoob la-aanta ay ku- xoobka ku yaryahay ayadana way keentaa Ee, meeshan waxaan rabaa inaan u faahfaahiyo wuxuu leeyahay kansarka wuxuu leeyahay xaalado maraaxil buu leeyahay stages uu leeyahay Ee, stages marka waxaa kamid ah waxyaalo loo yaqaano metastasis marka inaan fahna rabnaa stages wuxuu maraya kansarka maqaar wuxuu ka bilowda waxa loo yaqaan in situ oo ah meesha uu ku dhacay waaye waxaa ku xigta the whole organ xibintii oo dhan inuu ku faafo waxaa ku xigta inuu the neighbor organin xibnaha deriska la ah inuu ku faafo tusaale ahaan beerkuu ku dhacay calooshu haddana kusoo faafay distance organs haddana oo ah ovary oo kale ama ogxaansiduhu ku dhacay sanbabkuu gaaray marka hadda marka waxay ku xiran tahay xaaladaas buu qofka la imaanaya isbitaalka xaaladda ugu fiican marka oo wax laga qaban karo oo qofkan u fiican haddii xibinta laga bixinayo iyo haddii la daaweynayaba waa maraaxiisha loo yaqaana insitu oo meesha uu ku dhacay ah cudurkani marka la rabo in la baaro waa tissue diagnosis from biopsy macnaha nudayaasha in la qaado hilib laga jaro kadibna ayaga la fiirsho maadaama sel growth abnormality ay tahay halkaasa laga ogaanaya waxyaalaha saacidi kara marka ama gayd ama hagi kara irshaadaadka waxaa kamid ah c t scan in la isticmaalo m r i in la isticmaalo ultrasound endoscopy waxyaalaha looga hortegi karo waxaa kamid ah boqolkiiba sagaashan maadaama uu yahay environmental oo ah bay-adda iyo dhaqankaaga ay tahay waa laga hortegi karaa marka kow waxaa looga hortegi karaa in la joojiyo sigaarka la cabaayo iyo tubaakada noocyada kala duwan miisaanka in la dhimo cuntada xoobka in la cuno almiita in la sameeyo cudurada galma lagu kala qaado in la iska daaweeyo biyaha wasaqaysan iyo hawada wasaqaysan in laga fogaado cuntada gasacaysan ee suntan ay ku jirto looga ilaalinayo waqtiga ama wax expire la leeyahay oo kale in laska ilaalisho cudurkan ma see loo daaweeyaa marka daawadiisu primary ahaan markaan ka hadlaa inta ugu muhiimsan waxa waaye surgery waa oo qaritaan ah chemotherapy oo daawo la isticmaalo lagu taraya kansarka radiotherapy oo ah in la isticmaalo seelasha la gubo iyo hormonal therapy in daawoyin hormoonka ah la saxo ama daawoyin lagu saxo iyo palliative care oo ah markuu cudurkan uu noqdo distance qofka uu ku wada faafay dhiiggiisa inuu qofka daryeelkiisa dee xaafadda iska joogo adkaarta akhristo calaamadaha uu keenay laga daaweeyo marka ilaahi subxaana watacaala ha caafiyo ummaddana ha ka ilaasho annagana ajraha naga siiya assalaamu calaykum وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
maktabka guud ee dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu magaalada jilib ku soo gabagabeeyey kulan ballaaran oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa dacwada waxaana kulanka ka soo qayb galay culimo salaadiin iyo sidoo kale mas-uuliyiin kelimaad kala duwan ayaa waxaa laga jeediyey gunaanadkii munaasabaddii lagu soo xirayey qaar ka mid ah kelimaadkii laga jeediyey ayaana mid mid idinkugu soo gudbi doonaa ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan culimada qofka daaciga ah dhufayskiisa koowaad inuu ahaado kelimatu tawxiid oo dandanadiisa iyo da'bigiisa uusan ka dhammaanayn kelimadan inuu ahaado sababtu waxa weeye dadku waxay la soo taagan yihiin ma qof laa ilaaha ila allahu dhahaya oo tukanaya baa see gaal ku noqon karaa marka xarakadu ama ducaaddeedu kelimada way laqbeeyaan oo waa caddeeyaan nawaaqideeda iyo lawaasimteedana way sheegaan laakiin waxaan odhan lahaa dhufays ha laga dhigo waxaa weeye in aada loo sii caddeeyo haddii iyadu ansax weyda wixii ka dambeeya inayn ansaxayn wixii ka dambeeyey salaada iyo xajka aa sheegaysid cidii kuma dirsan in la yidhahdo shaahidku waxa weeye man shahida mashhad alxadad meesha wax ka dhiceen qofkii joogay baa shaahid la yidhaha soo ma maxaad ogeyd maxaa arkaysay qofkan maba laqbayn karo wax uu sheegaya carabi ahaan uma yaqaan badeedi laa macbuuda bixaqin ila allaahu markuu fahmana anigu addoonnimaan qirayaa cibaadaan diyaaran lahay macbuudka xaqaa keliyaan u qirayaa marka cibaadadii waxa weeye waa daacada wey soo maynaan dhihiin cibaadadu waa awaamirta ama takliifka takliifka iyo awaamirtuna waa daacada daacada waa ammaanada ammaanadaas cirka dhulka ay diideen waa daacadaas in ilaahay loo kala yeelo qofku muxuu cabdi ku yahay sidiisa cabdiga caadiga ahe qof addoon u ah maxaa laga rabaa khawfan wa damacan inuu kaga amar qaato sayidkiisa cid kale ma u shaqayn karaa marka wixii loo diray waxaan haynsa ma qaban karaa wixii loo diray ciddii u dirtay buu addoon u yahay cid kale uu shaqo ku leeyahay lama arko marka dawaaqiidan kale haddaadan ku kufrin waxba kaa ansixi mayaan xaafid ibnu xajar raximahullah markuu soo qaaday axaadiista ah ku saabsanayd nebigu uu dhahayay umirtu an uqaatila annaas xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allah wax ka horeeya miyaa jira dagaalku waa taagan yahay ilaa qofka shahaadateynka uu ka qiro oo uu ka fahmo dagaal baa taagan heshiis ma leh iyo markuu isagu dadka dirhaya wuxuu ku dirhaya u dhahayay inaka taati qowma ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadata an laa ilaha illa allah waxa ducaadda uu la diraya rasuulku ama wixii isaga loo waxyooday kulli maxaa u horeeya laa ilaaha illa allah horta taa aan qaadano bulshadan aan ku baraarujino
intaas kadib waxaa hadlay qaar ka mid ah salaadiinta gobolka jubbada hoose oo kale ah suldaan shucayb suldaan cali nuur iyo suldaan cabdulaahi dheere بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أن أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله لو كل مي خير كان وناقان مؤتمر كان دعوة وأنا سؤال ويننا إن شاء الله تعالى وأنا كفر أحسننا كأضيع لقن أهان وحان لنا دعاءنا إن شاء الله تعالى إلهي الرحمن كأها قربكينا هقلو أن وحن نقورا بسان وناك يا خير أن إن شاء الله تعالى دعاء وحن لنا جدالك نسيلة بالله أن وأرنا أرنك وأرن وتشيعها دعوة يا الوهر مرنا يا وهر مر دعوة وحن هقرني خيرك وناك ودعوة سي وناك يا خيرك أن وحن لا يهي دعاء إلهي إذن بركايو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الله سبحانه وتعالى يا أمها دعلنا maanta muxuu ahay dacwadan iyo muxuu ahay khayrkan la wado marka alxamdulilah allah saan u mahad celinaynaa waxaan leenahay waa soo dhoweynaynaa khayrkan badan culummada akhyaarta waday dhammaantooda intii muxuu ahay ka qayb qaadatay dhammaan waa soo dhoweynayna jazaakum allahu khayr annaga haddaan nahay nuqabada dacwadan insha allahu tacaala guri guri iyo xaafad xaafad masjid masjid inay u gaartay culummada ay sheegeen annaga aadan ugu faraxnay dadkii muxuu ahay ka faa'iidaysana muxuu ahay in ayagana muxuu ahay meeshay ka imaadeen ay gaarsiiyaan oo muxuu ahay xaafid xaafadda ay u gaarsiiyaan waxaan leenahay jubbada dhex dhammaan muxuu ahay culummada waan ku mahad celinaynaa raggii muxuu ahay xarakada soo abaabulay muxuu ahay arrintan aad ayaan u mahad celinaynaa khaasatan maktabuldacwa waxaan leenahay oo arrintan u taagan habeenii maalin waxaan leenahay jazaakum allahu khayran jazaa ilaahay ayaan u mahad celinaynaa dhammaanteen ilaahay majliskan khayrka badan oo lagu hormarinayo daducaadda barnaamij aada u fiican waaye marka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo wax badan oo lasoo qabtay culimmadii gacanta ku haysay ay noo sheegeen oo intaasoo kun oo muxuu ahay dowlaadaho la qabtay ama ninka la yidhahdo muctamaraadaho lasoo maray aad aan ugu faraxsannahay inaa loo sii ballaarina waa codsanaynaa nin walba ha la yidhahdo war xaxishooninoo diinta ninka la yidhahdo muxuu ahay ninba mustawuu ka joogaa in lagu darder geliyo odayaasha dhallinyarada dhammaan maraakis la furo la yidhaahdo war ha la yimaado maanta waxa waaye waxaan ku jirnaa marxalad diineed kuma jirno marxalad daaquud intaasaa kusoo gebagabaysana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa soo gebagabeeyey waaliga gobolka jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال الله أيام هذا سكاله سبحانه وتعالى اللي ينوسو رجليي كلن كان آت هو قيمها بدن إن قبصنه دورة داس وقت غير سو سعتي ولو قبت دعاء دا قبل كسعت الأمان الله سيانو مهد علنا ينوسو رجليي خاتمة ذينا ما أنت أن جوجنا allah ayaan uga mahad celinaynaa si nabadgelyo ah iyo sidii loo qorsheeyey ilaahay inoogu suurageliyey ayaan uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala bacda xamdilaahi waxaan u mahad celinayaa walaalaha mas-uuliyiinta maktabu dacwa isu taagay waajibkii la saaray say u gudan lahaayeen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbala dadaalkiina iyo juhdiga aada bixiseen ilaahayna waxaan u weydiinaynaa dacwadu waa lafdhabarta aan ku taagannahay inaan marka duco iyo tabantaabo iyo jaanib walbaba aan ugu darno waa shay muhima aada u wanaagsan walaalaha waxaan leenaha allah idin kaalmayo garabkiina allaha noqda sidoo kale waxaan u mahad celinaha walaalaha ducaadda ee muxaafadaadka laga keenay mas-uuliyiintooda iyo arkaantooda dhammaanba safarada soo galay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka idinkugu dara sidoo kale waxaan u mahad celinayaa martida sharafta leh ee nagala soo qayb gashay xiritaanka xafladdan ay ugu horeeyaan culammadeenna rabbaaniyiinta ahlu khayrka ee aan wanaag iyo khayr u tuumayno ilaahayna aan u weydiinayno subxaana wa tacaala sida aan u malaynayno si ka wanaagsan inuu ilaahay subxaana wa tacaala inooga dhiga khaatimadoodan allaha wanaajiya culamadaas ugu horreysa waan u mahadcelinaya iyo nuqabada odayaasha salaadiinta cuqaasha ee hogaanka dhaqanka ee beelaha soomaaliyeed bacda xamdilaahi saad dareemaysaan xafladan ama dowradan muhiimadda laga lahaa waxay ahayd ziyaaro iyo isbarasho wadciga ducaadda ay ku sugan yihiin khaasatan wilaayada hadda aan ku loonahay inay ogaadaan walaalaha mas-uuliyiinta ee hadda loo soo magacaabay waxaa kaloo iyadana ka mid ahayd in kor loo qaado ee kafaa'adooda iyo mataqaanaa mustawahooda tacliimeed iyo mataqaanaa macnawiyaadkooda in kor loo qaado ayaa ka mid ahayd asbaabaha ducaadan la isugu yeeray si mataqaanaaye ay ugu yeeshaan kafaa'o iyo mataqaanaa dacwadaasay u gudan lahaayeen waxaa ka mid a in la dhegaysto taqaariirta iyo waxa ay ka wadaan degmooyinkii maxaafadaadka ay ka yimaadeen afkaartoodan in la jamciyo la aruuriyo la mideeya hal abuurka iyo talooyin ku dhashana si looga aruuriyo la yidhaahdo dacwada maxaan ku horumarinaa taana bifadli illaahi waraxmatihi way dhacday waa la isbartay waa la wada fadhiistay duruus badanna waa la qaatay mustawahoodii iyo mataqaanaa xaaladahoodiina qiimeyn badan iyo walaaluhu ku sameeyeen taqaariirtoodiina waa la dhegaystay aara'doodiina waa la jamciyo waa laga aruuriyey ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa subxaana wa tacaala wixii hadda ka dambeeya shaqo wanaagsan iyo isfahan ducaadda muxaafadaad ka timid iyo walaalaha mas-uuliyiinta inoohee iyo gobolkuba inuu ilaahay raggii gudan lahaa allah inaga dhigo dacwada si aad ogtihiin walaalayaal waa mas-uuliyad sidao dhan laga wada rabo rag iyo dumar qof weyn iyo qof yar waajib ina saaran wey nabigeenu sal allahu alayh wasalam waajibkii saarnaa wuu gutay ilaahayna subxaana wa tacaala wuu oofsaday isagoo xilkii gutay oo ummadda ooga tagay xujo cad ooga tagay innagaana laga doonayaa maanta mas-uuliyaddu ina saaran tahay ummadda inaan gaarsiino waxa ilaahay uuna baray ee aan naqaano ha yaraadeen ama ha bateen qof walba waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay xilkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saarnaa saan ku gudan lahayn yaa waajib inaga saaraya taas way midda ilaahayna ummaddan uu ku ammaano khayryadda faraha badan uu ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxaan ku mutaysanay ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cala lmunkar haddaanan munkar ka reebin macruufkana aanan isfarin dee khayrka iyo wanaaggaana lagu sheega ma yeelanayn waxaan ku mutaysanaynaa khayrka inaan helno darajaadka iyo wanaaggan ilahay agti aan ku guulaysanno waxaan ku heli karnaa inaan noqonno ummad khayrka isfaraysa xumaantan iska reebaysa shardi maahan maktabu dacwa keliya shaqadan iskale maahan ummadoo dhan baa iskaleh xisbadaa laga rabaa askariga jabhadda ee duur ku jiraa laga rabaa mas-uulka waaliga laftiisaa laga rabaa bulshada muslimiinta laga rabaa hooyada laga rabaa gabadha yaraa laga rabaa guriga joogta qof walbo muslim oo arka arrin khaldan oo shareecadu aysan ogolayn waajibka saaran muxuu yahay inuu sheego uu guto xilka saaran waxa laga gaabiyey ee wanaag eh ummaddu ay ka tageenna in ummadda lagu baraarujiyo loo sheego lay wanaaggaas yaad ka tagteen ilaahay ka baqa oo istoosi inaa isnaa taa waxaan ku gaari karnaa adduunkeenna iyo aakhiradeenaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo wanaajiya waad garanaysaan luqmaan markuu wiilkiisa la dardaarmaya dardaarankiisa waxaa ka mid ahaa yaa bunaya aqimi salaata wa'mur bilmacruufi wanha cani lmunkar salaaddii markuu faray kabacdi salaada oog oo toosi muxuu ku xijiyey war wanaagga faro xumaantana reeb wanaag la farona waxaa ugu khayr badan sida culammada uga hadleen towxiidka ugu horreeyey towxiidka in dadka la baro oo laa ilaaha illa allahu la baro waa wanaag la faro kan ugu wanaagsan ugu horreeye wey taa iyada marka mas-uuliyad ina saaran weye dhammaanteenna waxa ugu weynee munkare lala dagaalamayana waa ilaahay oo wax lala wadaajiyo shirki wey shirkiga inaan la dagaalano wey sida marka arada looga zuulin lahaa shirkiga towxiidkana loo faafi lahaa qof walba oo inaga mid ah waa inuu marada dhexda u xirto waana waajib qof walba saaran daaciga muslimka ah ama muxaafadada mas-uul ha ka noqdo ama arkaanta ha kamid noqdo waxaa waajib kuwa saaran dacwada asluubka ugu wanaagsan inuu ku guto ummadda u gaarsiiyo qofka marka waa inuu isxilqaamo oo mas-uul issaaro oo dacwada innagu aan iska bilaawno lugeyno oon ummaddii u tagna dad badanna khayr allah siiya ducaadda ka mid ah iyo dad badanoo mas-uuliyiinahna waajibkaa way gutaan oo lugahooday ku socdaan mootooyin ay qaataan qaar way lugeeyaan qaar gaadiid dadweyne ay leeyihiin shidaal ku shubtaan qaar baabuurta caanaha keenay hore usii raacaan mootooyinka caanaha keena yay sii raacaan oo dacwada soo gutaan berri markay caanaha soo qaadaysan way soo raacaan sida la doonayana waa midda iyada way qofku wasiilo walba uu ummadda addiin ku gaarsiin kara inuu ku gaarsiiyo munkarkana waxaana laga rabaa qof walba inaga mid inuu zuuliyo man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadihi haddii munkarka afka aad gacanta aad ku reebi weydo afka inaad ku reebto haddaad awoodi weydana qalbiga inaad ka nacda haddii munkar hortaa lagu samaynayo ka waran gacantana aadan ku reebin afkana aadan ku reebin qalbigana aadan ka nacin qalbigaada maxaa ku jira markaa adcafu liimaankiaad kasii hoosaysaa sooma wax iimaanu qalbigaada ku jira markaa malayaa la dhihi karaa qofka muslimka waxaa la rabaa meesha ugu yar waa inuu qalbiga ka naco shaygan inuu munkar iyo ogaado qalbigan uu ka naca laakiin maanta ilaahay fursad yuu inoo siiyey wilaaya islaamiyaan joognaa munkarka cid noogu caawisaan haysnaa zuulinteeda ciidan aan u haysanaa dowlada inoogu dhisan maanta waxaana laga doonaya qof walboo naga mida arrintaa iyada insha allahu tacaala inaan isgarab taagno waktigeena aan ku bixino ducaadda marka waxaan u dardaarmayaa waa waajib si gaar idiin saaraneh ilaahay dartii u istaaga waajibkan inaad gudataan oo ku dadaala nuqabada waxaan rabaa inaan u dardaarmo jazaahum allahu khayran odayaasha beelaha hogaamiye ee dhaqanka khayr fara badan iyo dadaal fara badan iyay sameeyaan waxaan rabnaa odayaashu dhaqanka inay garab istaagaan oday walba ee hadda jooga ee maqlaaya ee hor fadhiya iyo kan hadhow idaacadda ka dhegaysan doonaba ee wilaayadan ka tirsan waxaan ka rabnaa marada inaad dhexda ku xirataan oo ummaddiina aad badbaadisaan wa andir cashiirataka alaqrabiin ay inoo noqoto halkudhig oday walba uu qaato reerkiisa uu kula noqdo oday walba waxaan ka rabnaa magaalooyinka iyo tuulooyinka iyo miyiga dadkiisu ay degan yihiin ummaddaas siduu dacwo ku gaarsiin lahaa inuu arrintaa iyada uu istaago annaguna insha allahu tacaala waxaan diyaar idiin la nahay tuulo walba iyo miyi meel kastoo dadkiina aad ku kulmin kartaan oo dacwo lagu gaarsiin kara waxaa laydinka rabaa xilkaa inaad qaadataan nin walba dadkiisa uu meel ku kulmiya uu yidhaahdo intaas ummadaa tuulo ay u kulansane daacidii keen uu yidhaahdo caldarwiishow middaasaan rabnaa marka inaad ku tartantaan wa fii daalika falyatana fasil mutanaafisuun taasaan rabnaa marka inaad ku tartantaan odaygii marka arrintaa iyada ku hormaray ee ku guulaysta oo la yidhaha ree hebel yaa ugu horreeyey oo kaalinta koowaad ka galay wilaayada abaalgudaysiinaysaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala intaa ka bacdi waxaan rabay inaan kaga faa'iidaysto dacwo iyo jihaad iyo halgan yaan ku jirnaa walaalayaal waxaan nahay ummad dagaal ku jirta dadku markay dagaal ku jiraan maryahooda ma dhigtaan adduunyo iyo raaxana ma raadiyaan guryaheennii iyo dadkeennii iyo deegaanadeenni iyo magaalooyinkeenna laystaa waxaana laga rabaa jihaadka inaan maalkeena ku bixin annagaa bakhiillaa mooye ilaahay in badan kitaabkiisa maalkii nafta yuu hormariyey maalkaa la hormariyey maxaa loo hormariyay xikmadda ku jirta sooma baahida maalkaa badan nimayow jihaadku maalu u baahan yahay qabaa'iladiinan hogaanka iyo odayaashiinaan jooga culammada waxaan rabaa inaad ku tala gashaan jihaadka maal in loo helo oo maalkeenna aan ku bixinno oo cadowgaasaan isaga dulqaadi lahayn sababtoo iyagu bil walbay bixiyaan gaal walba oo caalam ku nool oo mushaar qaato oo shaqeeya bil walba akoonkiisaa laga jaraa wax ciidamadan ay nugula dagaalamayaan soo sidaa maan dowladdii inoo socotay khaatimadeedii aan joognaa insha allahu tacaala way inoo xiran tahay ilaahay ducaadda ha inoo barakeeya degmooyinkii maxaafadaadkii ay la kulmayeen qiimeyniyay ku sameeyeen dadaalkii iyo wixii ay bixinayeen taqaariirtii ay soo qoreen wixii markaan qiimeynay waxay yidhaha afartan maxaafadoo gobolka ka kooban yahay maxaafadaa waxay gashay kaalinta koowaad yacni qaabka daraasaadkay u bixinayeen ummadda qaabkay u maamulayeen taqaariirtooda qaabkay u qornaayeen juhdigii ay bixiyeen degmada saakow yaa kaalinta koowaad gashay warqaddan waxaa ku jirta abaalmarin ay ugu talagaleen degmada saafko saakow ducaaddeeda ilaahi subxaana wa tacala waxaan isanaynaa roob iyo raxmad inuu ina siiya jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
dhegaystayaal intaas ayaa caawa ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhowxa waraysyada intii uu socday waxaa igala qayb galay cabdulaahi yaasiin jaamac iyo cabdiraxmaan beder kan mid la mid ah intaan dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu